asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacasalan madan madaxweyneyaal igama furna halkan kelmad badan gacantaa ku soo dhawaada magaalada boosaaso xarunta ganacsiga puntland waa magaalada boosaaso waa magaalada saddexaad ugu populationka badan soomaaliya waxay shacabka soomaaliya guryo kasta iyo meel kasta uu leeyahay waxaana ka qabtaan ganacsi waxbarasho tacliin bulshadaasayna isugu jiraan haduu soo dhaweynaysaa bulshadu imaanshihiinna waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo guddoomiyaha gobolka siduu madaxweynaha puntland ugu soo dhaweeyo bismillahi raxmaani raxiim madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha dowladda puntland golayaasha federaalka iyo kuwa puntlandba murmada koowaad ee madaxweynaha dowladda puntland dadweynaha halka isugu yimi warbaahinta oo nooc walba leh ardada cuqaasha nabadoonnada sabadoonnada indhaargaradka dhammaantu waxaynu ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay tan waa farriin shacabka intaa leeg muxuu ahayde meel walba aad ku soo martay ilaa carmo iyo boosaaso ah magaalo madaxdii shacabweynaha siday kuu soo daweeyeen waxay ila tahay waa farriin ayay muxuu ahayde ku farayaan farriin bay muxuu ahayde ku raacinayaan waxay arrintaasi agtaaday taallaadaa sidaa uga jawaabi lahayd shacabku waa kaa sugaayaan waxaan jeclahay inaan markan ku soo dhaweeyo madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed caligaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqaynaa reer boosaasood oo ugu horreeyaan maamulkoodu degme iyo gobol saraakiil iyo shacbigan quruxda badan ee tirada badan oo runtii aad nooga cajabiyey sida aada u soo dhawayseen maqaam aadna warigii aragaad ku soo dhawayseen madaxweynihiina aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana sharafteen annagana sharaf bay noo tahay muuqaal wanaagsan oo qurux badan ayaad ka bixinaysaa puntland iyo soomaaliya oo dhanba dad shacab ah oo qiraysan oo wanaagsan oo u heellan inay soo dhaweeyaan madaxweynahooda waa maqlaysaa madaxweyne gabdhaha halkaas kulli wada farmaajaysa farmaajo ku hay ya marka waa maranayaa wakti dheer ayaysa arag madaxweyne soomaalida u yimaada soo booqda xawaashooda iyo xaaladooda sida ay ku sugan tahay soo arka indhiisa kusoo arka wakti dheer maysan arag saas ayay marka ugu xiisa qabaan uguna hiroobeen inay arkaan madaxooda inay u timaado waxaan rajaynayaa inay noqoto markii u horreysa aad timaadid dalkan laakiin ay soo noqon markii u dambayso oo boosaasay intaas soo martayba aad timaado marka waxay leeyihiin wax badan baan kaa sugaynaa madaxweyne horumar yacni koboc adeegii dowligaha lasoo gaarsiiya dalka iyo inay kuusii dhiirigeliyaan oo ay ku muujiyaan shucuurtooda in ay ku garab taagan yihiin kaana shaqaynayaan geedi socodkaas nabadda soomaaliyeed iyo midnimada iyo wadajirka iyo qarannimadii iyo haykalkii iyo haybadii soomaaliya dib loo socodiyo aad bay u mahadsan yihiin mar kale kusoo dhow madaxweyne bismi illaahi raxmaani raxiim soomaaliya ha noolaato guulguul soomaaliya ha noolaato mudan madaxweyne iyo marwada madaxweynaha doctoresa hodan ciise iyo golahaaga wasiirada dowladdaada golaha baarlamaanka iyo wafdigii la socda oo ka kooban golaha wasiirada iyo aqalka sare ee baarlamaanka iyo golaha shacabka iyo kul guud ahaan marti sharafta halkan isugu timid iyo dadweynaha faraha badan oo maanta qoraxda taagan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxay noo tahay sharaf iyo farxad weyn sida quruxda badan oo wanaagsan oo diiran aad noogu soo dhawayseen meel walbana aan soo marna sidaan oo kaley tahay runtii waxay waxa weeye waxaan la iloobi karin saasoo taasoo muujinaysa inaad tihiin mar walbaana idhaahdo inaad tihiin dad dawladdooda jecel
dad horumar jecel dad midnimo jecel iyo dad madaxweynahooda jecel aad iyo aad yaan kugu mahad celinaynaa waxaa meeshaan ii muuqdaa horumar badan yaa ii muuqdaa sidaan ka soo arkay garowe aan ka soo arkay qarbo aan ka soo arkay magaalooyinka guud ahaan aan soo maray iyo tanoo hadda ugu dambaysa oo boosaaso ah waxaa ka muuqda horumar aad iyo aad loogu farxo hadday noqoto jidad hadday noqoto horumar kale waxaan arkaa runtii dawladdiina puntland inay hor wanaagsan idiin qabatay adeeg wanaagsan idiin qabatay waanu ku mahadsan yahay madaxweynihiina cabdiweli maxmed cali kaas oo ku mahadsan yahay annagoo hadda nimidna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan adeegaas wax ku darsanno oo aan wax keenno oo wax laidin soo gaarsiiyo maxaa yeele cadaaladdaa ku jirta in dalkao dhan wax alla wixii aan u hayno aan soo gaarsiino adeega cadaaladdaa ku jirta insha allah wixii hadda ka dambeeyana waan soo noqonaynaa waxaan ka baqaynaa inaad tidhahdaan martidan soo soo noqo badana sida wanaagsan aad noo soo dhawayseen runtii waxay indhaha u furaysaa dad badan oo soomaaliyeed bacdamaa aanan hore loo soo gaari jirin oo la lahaa dadku waa ka fog tihiin dalka waa ka fog tihiin laakiin waxaa jiray baldhaweeye jid dheeraan soo qaadnay oo aanan waxba tarinba inaba ha yaraatee intaan soo soconnay jidkaas dheer iskama dhici sidaas inuu ahaado muddo labaatan iyo toddoba sano markii dawladdii dhexe ka baxday meesha waxaa lagu hayay dayac dayactiryaa lagu hayay oo hadda mar walba aan soo arkeenay dawladda hadda joogta oo idiin joogta inay faraha ku hayso dayactirkeeda insha allah dalka intiisa kalena oo burburka galay oo jidadkii xumaaday inaan iyada nafteeda soo celinno oo aan soo gaarsiino jidadkan dheer oo aan aragnay oo inaba ha yaraatee ee wanaagsan aan soo gaarsiino insha allah hadduu la yidhaahdo wixii burburay aan soo gaarsiino insha allah hadduu la yidhaahdo magaalada waa dhex gelaynaa inta noo harsanna waa arkaynaa haddii aan wakti isu helnana waa isxog wareysanaynaa waxaan idiin soo gudbinaynaa dawladda waxay qabatay iyo waxa aan qaban doono mustaqbalka soo socda idinkana waxaan rabaa inaan idinka dhagaysto waxa baahidiinu tahay waxa dareenkiinu yahay hal mid horta waa xaqiiqa nabaddu inay tahay horumar waa muuqa waa muuqataa dalka oo dhanna wuxuu u baahan yahay nabad taasaa waxaan mar walba niraacnaa ku soo celinaa nabaddu waa nolol nabaddu waa nolol soomaaliya o dhanna waxaanu rajaynaynaa ilahana uga baryaynaa inuu dalkeen dalkeena noqdo nabad u noqdo hadduu nabad noqdo wax yar gudaheeda waxaan ku gaaraynaa horumar la taaban karo oo weliba aan uga horumari karno afrikada kale maxaa yeele annagoo intaas burbur ku jirnay annagoo haysanay dawlad aanan maxaan ku raha istaagin oo recovery ku jirtay inaan aragno horumar intaas la eg oo oo keentay sida aan aan maqlaayo waxa la yidhahda isku tashi oo dhexdiinna ah ummad markay isku tashato ummad markay isku kalsoonaato ummad markay is aaminto waxaa ka soo baxa waxa aan haysanno waxaad haysataan yaa ka soo baxa taas oo ballaaran weeye waxaan doonayno meel walba inaan gaarsiinno inaan isku tashanno inaan is aaminno inaan walaalowno inaan midowno intaas way waxaa fariinta maanta idin hayo iyo weliba taasoo lagu daray horumar iyo dib u heshisiin lagu daray oo aan rajaynayno muddooyinka soo socda inaan xoojinno ummaddana aan isu keenno oo aan walaalayno waa mahadsantihiin walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu